Guddoomiyaha degmada Yakshay Suleymaan Fargax ayaa muwaadin Soomaaliyeed ku wareejiyay gurigiisa oo in ka badan soddon sano uu hayay Maxamed Diiriye oo ka mid ah bulshada ku nool degmadaasi Maxamed Diiriye oo ah ninka hayay kuna noolaa guriga ayaa sheegay in soddon iyo laba sano uu goobayay cidda leh guriga iyadoo hadda uu ku wareejiyay Cabdiraxmaan Xasan Bootaan kadib markii uu ka xaqiijiyay maamulka degmada dukumiintiyada uu la yimid aniga iyo walaalkay gurigan waxaan hayan filayaa soddon sano ayaa qaramadu deganayd khaasatan aniga laba iyo labaatan bilood ayaa gacanta ku hayay marka alxamdulilaah intaas soddonka sano ee ciddu deganayd qaramada aheyd kor baan ka waardeynayay oo ka ilaalinayay marka haddeerta aniga uusoo wareegay labaatan iyo laba bilood hayay ninkan baa yimaaday cabdiraxmaan bootaan la yidhaahdo guriga waa caddaystay dowladda iyo meel walba waan ogaaday inuu leeyahay macalgeliska maasha allah alxamdulilaah intaas baan sugaya oon dhahaya ilaa dad okan dadka nin guriga iska ilaa okeen intaas baan alla ka sugaaya oo u yimid hantidiisii waa ku wareejiyey si sharood la-aan ah allah u barakeeyo annagana intii qaraamadii awaan iyo dad waaweyn ku dhimatay intii ku nooleed cuntay ka washaafistay isna waa iska cafiyey anna guriga waa ku wareejiyey cabdiraxmaan xasan boontaan ayaa u mahad celiyey maamulka degmada yaakshid iyo maxamed diiriye oo guriga u ahayay haddana ku wareejiyey maamulkana aad baan mahad ugu naqayaa gurigii waa lay soo celiyey dadkiina cafis bay iga yihiin alxamdulilah mar haddii gurigayga lay soo celiyay alxamdulilah maamulkiina waa joogaan mahad baan ugu naqayaa ninkii odaygana gurigayga haysana mahad baan ugu naqayaa dadkay la socdana mahad baan u naqayaa markaa khayr baan u rajeynaya qof kastaba inuu ilaahay wixiisa ka siiyo asalaamu calaykum caafi musaafax suleymaan fargax guddoomiyaha degmada yaakshid ayaa sheegay in ay ku daydaan bulshada maxamed diiriye oo ah tusaale wanaagsan waxaa muddo soddon iyo labo sano gacanta ku hayay wadaadkan garabkayga badax taagna maxamed diiriye oo intaas gurigan gacanta ku hayay waxaa noo yimid haddii aanan maamulka yaakshiid wadaadkan garabkayga midig taagan cabdiraxmaan xasan bootaan oo wato dukumenti oo ku sheeganaya milkiyadda dhulkan hadda joogno waxaa u yeerana qaybta kale oo laga cabanayo maxamed diiri waxyaabo ii sheeg wax cajiiba ayay ahayd waxay ugu dhahay aniga soddon iyo laba sanaa degnaay gurigan intaasaan aan ku nafcinay aniga waxaan raadinayba qoladii iska laheedaan raadinayba intaasoo san haddii dadka iska leh imaadaanne waxaa keliya u fadhiya inaa cafiska dalbado waa gurigoodan ku wareejiya lakin waxaan u baahanahay in habraaci loogu talka lasoo marsiiyo guriga lasoo hubiyo oo inay leeyihiin caddaystaan habraaci loogu talagala marsiinay hadday tahay injineeriyada hadday tahay dukumiintigooda in la hubiyo meel walbaa marsiinay waxaa caddaato dhulka inuu leeyahay cabdiraxmaan khayr allah siiye maxamed diiriye oo guriga intaas gacanta ku haaya asigii qaraabada kale waa mahadsan yihiin waxaa magaalada iska jirto qof guriyoo lahayn intaasuusan iskaga dhigan haddii qofkii lahayo u yimaadan ku dhibaayo haddii muuqaal la dhaana garar intaas la facoo diinta ka muuqatay sujuud ka muuqatay haddana xoolihii islaa inuu wareejiyi rabin horta wax ilaahay qofa u naxariistaa wuxuu maxamed diiriye sameeyey sameyn karo iyo dadkii kale oo qaraabada ah oo meesha intaas oo sana hayay sababtoo ah waxay shuruud la-aan waxay keliya shuruuddooda ahayd in guriga qofkii saxda uu leeyahay la hubiyo anaga habraaci loogu talagala marsiin waa marsiinay waa hubinay waan ugu mahad celinaynaa maxamed diiriye khayr allah siiyo sababta oo shuruud la-aan oo guriga ku wareejiyey ninka iska lahayna cafis oo ka dalbada asagana waa cafiyey ma ahan markii ugu horreysay uu maamulka degmada yaakshid uu guri ku wareejiyo muwaadin soomaaliyeed iyada oo horey sidan oo kale guryo iyo boosas ku wareejiyey dadkii lahaa